Iyadoo uu dib u dhacay roobabkii la sugayay, dabayaaqada sanadkan ayaa waxaa saameyn kala kulmay bulshada xoolo-dhaqatada ah ee ku nool deegaanada Jubbaland, iyadoo maalmihii la soo dhaafay biyo la'aan xooggan laga soo sheegayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan Jubbaland. Deegaanada xaaladaha biyo la'aaneed iyo abaarta laga soo sheegay ayaa waxaa ka mid ah deegaanada dhaca galbeedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, iyo deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland, Kiile Maxamed Aadan, oo warbaahinta la hadlay, ayaa kheyladaan ka muujiyay xaaladaha biyo la'aaneed ee ka jira deegaanada iyo degmooyinka Jubbaland, isagoona baaq u diray cid kasta oo gacan ka geysan karta u gurmashada dadkaasi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد aad baad u mahadsantahay welige waxaan halkan rabaa inaan ka idhaahdo erayo kooban oo ku aadan dhibaatooyinka ka jira guud ahaan soomaaliya gaar ahaan jubbaland state meelaha hadda ay roobyarada ka jirto iyo dhibaatooyinka dadka ay ku haysa dhulkaas xagar keliya ma aha waa lala qabaa dhammaan dhulka aan webiyada marin ee jubbaland state oo ilba abaarahaasi ay ka jiraan hala sii kala daraado waxaan rabaa inaan idhaahdo ilaahay baan baryaynaa ilaahay aan barino ilaahay aan weydiisanno roob aan weydiisanno ma dhihi karno inaan maalina roob ka cabanno maalina abaar ka cabanno waa arrin nasiib daraa oo dalka iyo dadka ku dhacday dowlad ahaan waxaan aaminsannahay in dadkaasi la kaalmeeyo wax alla yaali iyo dowladda waxay heli karto kama hakranayso dadka soomaaliyeed baan rabaa inaan halkan ugu baaqo inay iscaawiyaan isu gurmadaan ama dibadda ha joogaan ama dalka ha joogeen waxaan leeyahay walaalihiin qolaba meesha ay ku dhib qabto in lagu caawiyaan rabaa inaan ugu baaqo ummadda soomaaliyeed nin kasta oo sadaqa la bixi lahayo maantay dagan tahay oo bannaanka taallaa oo dadkii soomaaliyeed ay abaaro ku dhufteen oo roobyaro ay ku dhufatay abaar kale hadda mayna qabin sanooyinkii hadda lasoo dhaafay barwaaq ay ahayd ilaahay baa ku mahadleh haddii maanta roobyaro wuu yimid waxaan leeyahay war allaha idiin caawiya iscaawiya ilaahayna qur-aankiisa ku sheegay haddii aad iscaawisaan in maxaa la yidhahdaa nala caawinahayo marka intaasaan rabaa inaan idhaahdo dadkaas xagar ku nool saragla ku nool meelaha umasooraha ilaa ceelwaaq dalkaasoo idil waa biyela-yahay roobabkiina ma di'in ee la sugayay deerta marka waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta ah inay isu gurmadaan iscaawiyaan oo hadday diba joogaan iyo hadday gudaha joogaan labadaba iscaawiyaan intaasaan rabaa inaan ugu baaqo waxbaa la sheegay xaqiiqo ma hayno laakiin eriyada u dhexaysa xagar iyo dhoobley dhibaato badan baa ka dhacday walow waxoogaha gurmadyo oho baawaro biyo lagu qaaday iyo la sheegahayo warkaa waana soo gaaray xaqiiqadiisina waana loogu maqan yahay insha allah si kastoo ay dowladdu wax ugu qaban karto ama gacan ay ugu geysan kartana way ku dadaalaysaa